qaar ka tirsan suxufiyiinta magaalada muqdisho ayaa dib ugu laabtay maqaayadda village restaurant oo toddobaadkan la furay kadib markii labaatankii bishii aynu soo dhaafnay weerar ismiidaamina halkaasi laga fuliyey oo ay ku dhinteen toddobiyo labaatan qof oo ay saddex ka mid ihina ahaayeen suxufiyiin waryahayaga saynaab abuukar ayaa maqaayaddaasi tagtay waxaanay warbixinta nooga soo dirtay xaaladda jawigii sida uu ahaa maqaayadda the village oo ku taala guriga hooyooyinka oo labaatanka bishii hore ee sebteembar lagu qaaday weerar isqarxin ah ayaa dib loo furay toddobaadkan kadib markii dayactir lagu sameeyey burbur xoogan iyo waxyeello uu qaraxaasi gaarsiiyey qaybaha kala duwanaa ee maqaayadda weerarka lagu qaaday maqaayadda xilla dad badan ay camireen ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labaatan ruux oo ay saxafiyiin ku jiraan tan iyo wixii ka dambeeyey milkiiliyayaasha goobaha ganacsiga iyo hoteelada magaalada muqdisho waxa ay bilaabeen in ay sameeyaan ilaalo gaar ah oo suga ammaanka hoteelada si looga gaashaanto weerar dhaca iyaga oo sidoo kalena bilaabay in ay baaritaan ku sameeyaan qof kasta oo gudaha u galaya hoteelada magaalada muqdisho maqaayadda village ee guriga hooyooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida loo xoojiyay ammaankooda saxafiyiinta qaarkood oo aan goobta kula kulmay ayaa ka hadlaya isbeddelka iyo amniga sida uu yahay cabdisaaq jaamic cilmi balaag wariye ka tirsan telefishinka soomaali janaal ahna madaxa wararka telefishinka soomaali janaal xaruntiisa magaalada muqdisho saynabi aduu aad u mahadsan haddii aan kaaga warbixiyo isbeddelka dareenka goobtan iminka aynu fadhino oo ah goobtii ay wariyaasha faraha badan iyo qaybaha kala gedisanee shacabkii maqhaayadan ku casriyeysanaya ay ku geeriyoodeen iminka waxaad u malaysaa in suxufiyiintu weli uu dareenkii cabsida ahaa weli uu ku jiro maadaama meeshaan rag badan oo asxaabteenna ah oo aadaan u jeclayn aan ku tabayno ammaan ahaanna hadda waxaad aragtaa goobta marka la soo gelayo baaritaanaa ka jira dee meel suxufiyiintuna waad ogtahay ma waxay ka mid yihiin bulshada madaxa bannaan oo aan hubka aanan isticmaalinoo goobaha hubka aad uga cararaya inkastoo ammaanka aad loo adkaynaya haddana uun saynabay waa jirtaa in dareenkii welwelka lahaa oo cabsida lahaa uu weli jiro waxaan dib usoo xasuusanayna markaan goobtii soo fadhiisanno asxaabteennii qaaliga ahayd ee dhacdadii goobtan ka dhacday ku geeliyo adoo mahadsan balaag goobtan waxay ahayd meelay ku kulmaan saxafiyiinta inta badan magaalada muqdisho ku kala warqaataan markii hore iyo hadda maxaa farqi u dhexeeya tirada wariyayaasha goobta yimid ama dadka caadiga ee ku xihan maqaayadda wallaahi saynabay kolley aniga waxaan hadda xogta ka haya waa suxufiyiinta goobtan ku kulmi jirtay dee dadkii bulshada kale oo caadiga ahayd ee maqaayadda waxaan filayaa inay sidoodii u yimaadaan laakiin suxufiyiinta waxaad dareemaysaa sida hadda indhahaaga adiga aad ku aragtid xilligan oo kale marka la yimaado waxaad arki jirtay in guud ahaan suxufiyiintu goobtan wararkii la soo helay iyo dhacdooyinkii laisku weydaarsan jiray hadda sidii hore inkastoo weli uun hadda ay bilawbilaaw taho dadkii labalaba iyo halhal iyo suxufiyiintii ay isaga soo wardoonayaan waxaan odhan karnaa weli xaqiiqa waa inaysan sideeda hore aysan ahayn goobtan uun suxufiyiintii weli aysan ku dhiiran karin inay u soo bareeraan mid ka mid ah shaqaalaha maqaayadda ayaa sharaxaya xaaladda iyo isbeddelka hadda jira walaal magacayga cumar la yihahdaa waxaana ka mid ahay sida maamulka shaqada hotel guriga hooyooyinka the village hooyooyinka marka alxamdulilah masiibooyinkii dhacay intaasina ilaahay noogu simo hadartaanna waa kana waad aragtaa shaqadaynu oo saddex cisho hadartaan sii marayso marka sidaa darteeda milkiilaha maqaayadda the village axmed jaamac ayaa waxa uu isagu sheegay in maqaayadda howsheeda ay dib u bilaabatay isaga oo xusay in inkastoo ay ka xun yihiin weerarkii dhacay misena ayan baajin doonin hadafkoodii ay soomaaliya u yimaadeen inay ka ganacsadaan haddii annagu aanna wada dhisin waddankaygii oo aanna ku soo laaban wax noo hagaagaya ma jirto mar walba waxaan ku jiraynaa n j o iyo qaxooti inaan ahaano wixii la dudumiyey saa u jeedaan dib ayaan u dhisanay halkan markaa imaanayay uma aana imaan inaa maaragtay keliya lacag ka sameeyo halkan waxa ay keentay wadaninimo halkan waxa ay keentay inaan tuso ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maqrib iyo maqshirba in waddankayga haddii aan rabno inaan wax ka qabanno inaan ka wada qaban karno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan oo munaasabad dib loogu furayay maqaayadda ka hadlay ayaa sheegay in dadka dhibka geysanaya ay yihiin dad doonaya in ay nabadjibiyaan horumarka dalka iyo rajada shacabka ku nool magaalada muqdisho shacabka reer muqdishowna nabad buu qaatay horumar buu qaatay wada noolaashuu qaatay isla jir buu qaatay ma dhacayso inaad mar dambe aad ummaddan niyad jebisiin shalay meeshaad jejebiseen waatana maanta waa la fadhiyaa waa lagu shaahahayaa meel kastoo jebisiinna waan dhisaynaa dadka naftana ilaahay baa qaada qofkii ilaahay dhimasho ugu talagalay ayaa dhimanahaya laakiin waxaad ogaatiin inuu ilaahay idin fashilay siihayaha xilka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdisamed macalin maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in ay adkayn doonaan amniga goobaha dadka ay isugu yimaadaan iyo guud ahaan magaalada muqdisho laba usbuucoo hore ka hor oo mar aad buuq badan iyo maxaa la yidhaha qaraxyo fara badan iyo ka dhaceen waxaa weeye dadaal dheeraadoo la sameeyey hay-adaha amnigu waa kontaroleen magaalada runtii waa u mahad celinaya ayagana dadaalka dheeraadka sameeyeen waxaan rabaa sidoo kale inaan ku dhiiri geliyo ama ganacsato ha ahaato ama aqoon-yahanaha ha ahaato ama shakhs kastoo soomaali ah dadka soomaalida ah waddanku waa u baahan yahy dadkiisa u baahan yahay wuxuu u baahan yahay aqoontiinna u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hantidiinna u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadnimadiinna soomaaliya waxaa lagu dhibaateeyey brobagando la leeyahay amni maahan waxaa lagu dhibaateeyey hadallo meel kasta la marsiinaayo saynab abuukar v o e muqdisho